wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa magaalada kismaayo ka daafuray wareega afraad ee ololaha tallaalka ka dabageynta caruurta aan horay loo tallaalin ama aan dhammaysan tallaalka joogtada ah ee sannadihii lasoo dhaafay ololaha tallaalka ayaa ujeedadiisu tahay in la kordhiyo tirada caruurta ka yar shanta sano ee la gaarsiiya dhammaan tallaalada muhiimka u ah ka hortaga cudurrada faafaa ee halista kuwa caafimaadka caruurta kaas oo si toos ah uga bilowday dhammaan degmooyinka jubbaland waxa uuna socon doonaa muddo toddoba maalmooda wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa ku booriyey dhammaan waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool deegaanada jubbaland inay ka qayb qaataan fududaynta gaarsiinta tallaalka caruurtooda si looga hortago cudurrada khatarta ah ee waxyeelada ku leh caafimaadka caruurta saaka waxaa halkan nooga bilaabanaya ololaha kadabageynta dadka aan horey u qaadanin tallaaladii loogu talagalay cudurrada faafa oo qaarkoodna ay ka jiraan halkan qaarna aysan weli aan laga helin kismaayo laakiin muhiim tahay inaan laga hortago insha allahu tacaala waxaan kula talin lahaa dadka reer kismaayo iyo dadka jubbaland oo dhan inay tallaalkan qaataan oo ilmaha siiyaan oo cudurrada u baahan ka hortagga intay ka hortagga leeyihiin baa dawadiisu fiican cudurka daweyntiisa waxaa ka fiican ka hortaggiisa marka waxaan aad u jeclaan lahaa oon uga codsan lahaa dadka reer jubbaland iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba inay tallaalada loogu talagalay ka hortagga cudurrada faafa sbeshali kuwa dhallaanka ka yar shan sano inay qaataan oo ilmaha keenaan oo kaadhadhkooda ay ku caddahay in uu tallaalkii qabo iyo meeshuu tallaalku u marayo aad baad umahadsanta wareegga afraad ee ololaha tallaalka wasaaradda caafimaadka ay daafurtay ayaa mid looga golleeyahay in looga hortago cudurrada halista ee ku dhici kara caruurta ay da-doodu ka hoosaysa shanta sano